iyadoo xilli abaar xilligan laga sii baxayo oo qaybo ka mid ah deegaanada ismaamulka Wajeer oo ka da'ay raxmadda Rabbi roobna la helay ayaa waxaa xilligan isi soo taraya dadaalada lagu caawinayo qoysaska danyarta ah maadaama xilli abaar oo aad u kulul la soo maray sidoo kalena dad badani ay xilligan awoodi laayihiin qutulyoonka ama nolol maalmeedka inay helaan anigoo ah sultaan cabdulaahi inaan shaqadan dadka qabtay aan ka qayb qaton ka mid ahay raashinkaanoo waxa weeye looga talagalay dadkii abaaraha ay ku dhaceen oo masaakiinta ahay oo gaar ahaan baadiyaha ku noolaay dadkaasoo waxa weeye soo qaxay oo soo barakaceen baadiya ka soo barakaceen oo tuulooyinka iyo magaalooyinka usoo barakaceen dadkaas qaarna baadiyaha ku hareen oo aan awood ay kusoo barakacaan ama ay ku imaadaanba aan lahayn annagoo waxa weeye hore u codsannay dadka ayaga in la kaalmeeya oo la garab qabto oo loo hiilaya barnaamij gargaar ah oo ay wadaan salaadiinta bariga wajeer ayaa waxa ay ku gaarsiiyeen ku dhowaad afar boqol oo qoys raashin isugu jira dhowr noocood meeshaan isugu keenkeenay oo inaan intaan oo raashin ah noo yaraa iyo noo badanaaba aan urursanno oo aan walaalaha miyiga iyo magaaladaba ku rafaaday u ururinno ilaahay baa ku mahad iyo shukri leh khusuusan waxaan ugu talagalnay oo hoggaankeenna sharafka lehee suldaan cabdulaahi uu nagu hoggaamiyey inaan walaalaha baadiyaha ku dhibqaba aan wax u ururinno annagana intuu alla na garansiiyey amasanana heliisheeyey waa intaan falilaahi alxamdu waalshukru suldaan cabdulaahi oo ah suldaanka beesha masarre ee degta bariga wajeer ayaa faahfaahin ka bixiyey raashiinka maanta ay qoysaska danyarta ay siiyeen waa xoogay raashiin ah inaad ilaahay gacanta noo soo geliya ee ay ka mid tahay raashiinka la yidhaahdaa ugaalida oo marka iyada ee dhinacayga taalla oo ka koobneyd afar boqol oo kiish oo ugaaliya ka kooban iyo lixtan marka iyada ee loor ama lixtan marka iyada bags oo sonkor ah ka kooban iyo marka iyada ee shaah ama caleen ama majaani aan idhaahda oo toban kartoon ah kartoonkiina marka gudihiisa ayaa boqol laba boqol oo xaba ay ku jirta iyo dhar waxa weeye ay ku deeqeen marka iyada bulshada inteeda kale community ay ku deeqeen oo marka iyada halkaa yeela dharkaa waa ka halkaa yeela sonkorta iyo majaaniga iyo boonshadaba halkaasay wada yeelaan ayaa ilaahay gacanta noo soo geli marka iyo waalal biyo lagu shubta iyo boorsado markay dhar la gashada waxyaabahaas ayay marka ay ku deeqeen dadkii muxsiniinta ahay dhanka kale dadkii raashiinkaasi guddoomay ayaa u mahad celiyey salaadiinta bariga wajeer waa mahadsan yahay haddaas ilaahay abaar nugu kacay ilaahay mahad leh rooba haddana ilaahay noo keeni dalka intaan noo soo mara waa mahadsan yahay magana lejisa kale waa mahadsantihin intan maanta ilaahay intaan aadna karsiiyey ilaahay aan ku mahadinaynaa inta ninka noo colcolaadiyaan ku mahadinaynaa inta wax bixisay oo dhammaan aan ku mahadinaynaa dal iyo dibidba waxaan leenahay wixiina allah barakeeyo ilaahay maarata xoolo barakaysan oo iimaan loo maarata uuraad allah idin siiyo aad iyo aad aan u mahad celinayaa c p o gan suldaan cabdulaahi ciid program iyo inta ka qayb qaadatay oo dadkii dal iyo dibadda wala joogay oo ay ka mid yihiin dhallinyarada professionalska haweenka aad iyo aad aan u mahad celinaya oo ugu weyn yahay suldaan cabdulaahi wakhtigan oo wakhti xasaasi ah wakhti abaar la joogo dadka ay oon iyo haraad ay u dhammaanayeen oo maanta la godoonsiinaya raashiin aad iyo aad aan u mahad celinaynaa si kastaba ha noqotee qoysaskani afarta boqol oo qof oo maanta deeqdan raashiinka la soo gaarsiiyey ayaa ah kuwa lagu soo xushay sidah ay u kala baahi sarayaan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer